meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan maya
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواد برامج كفاقدة دا كوفي سقالي طبعا
soomaali waa mid markale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada coronavirus oo aad kala socotaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya eh, wasiirka caafimaadka ayaa ku baaqday in si wada jir ah looga qayb qaato dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka fayraska corona Eh, sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan eh, dhakhaatiirta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo fariimo ku aadan wacyigelinta covid sagaal iyo toban u gudbinaya bulshada qaybahooda kala duwan waxaana barnaamijka ee ee maanta ee marti ku ah oo igala qaybgalaya doctor xuseen abshir xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho iyo maxamed cali eh, jino oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee ku sugan magaalada muqdisho waxaan marka ugu horeysa soo dhaweynayaa eh, doctor xuseen abshir iyo eh, maxamed eh, cali jinow Eh, soo dhowaada labadiinaba aad baan u dhowahay waa mahadsantaa walaal waayahay eh, waxaan ku horeynayaa oo barnaamijka aan kusoo dhaweynaya marka ugu horeysa eh, doctor xuseen abshir xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho Eh, doctore eh, mana maqashaa haa si fiican si fiican waayahay eh, doctore bal eh, marka ugu horeysa waxaan ku weydiineynaa eh, cudurkan eh, covid sagaal iyo toban maadaama uu socdo dadaallo ku aadan eh, sida loo xakameyn lahaa iyo eh, wacyigelin ku aadan eh, coronavirus eh, bulshada looga wacyigelinayo door inteleg ayaad eh, ka qaadatiin eh, ka dhakhaatiir ahaan Ah, bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaanba bulsho weynka soomaaliyeed ee naga dhegaysanaysa eh, raadiyo muqdisho waktigan xaadirka waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ah, bacd waxa weeyaan eh, dhakhaatiirtu waxa eh, dagaal waxaa socda sidaa ogtihiin caalami ah oo caalamka oo dhan ka socda caalamka intiisa kale iyo fayraskan aad iyo aad u yaraanta badan le dagaal ahaa socdo caalami ah marka haddaba dagaalkaas ciidamada fronta uga jira oo la dagaalamaya waxa weeyaan waa dhakhaatiirta iyo maaragtay inta kale bahda caafimaadka sida naarsiska iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka marka taas ayaan waxa weye anagana qayb ka nahay eh, haddaan nahay bahda caafimaadka ee soomaaliyeed marka waan daaweynaa keliya maahane dadka waxaan u samaynaa wacyigelin oo aan dadka maaragtay kula dardaarmayno oo maaragtay u tusaalaynayno dadka sidii maaragtay cudurkan looga hortegi lahaa sidii maaragtay halkudhigeena waa badbaadi naf marka waxa weeye waxaan isleenahay een, halkii talo oo la qaato oo hal qof xataa uu ku badbaado waa wax weyn ayaan u aragnaa marka waxa weeye qasab maaha qof kasta inuu talada iyo waanada dhakhaatiirta uu qaato laakiin haddana waxaan isleenahay in ka mida bulshada hadday qaadato oo ay warkaa isku sii gudbiso dadka qaarkooda marka iyagoo raba inay waxa weeye taxadaraan ayayna aqoonin sidii loo taxadari lahaa oo maaragtay ay u baahan tahay in information fiican laga siiyo siyaabaha ay tahay in maaragtay cudurkan looga hortago
way marka hadeertaa maalin maalin ka dambaysa ee, wax cusub ayaa laga baranayaa hadeertaan waxaa la ogaanay la ogaaday inuu caruurta xataa saameyn ku leeyahay Mhm.
oo maraykanka hadeertaan riboodyada ka imaanaya waxay tilmaamayaan inuu caruurtii uu ku dhacay oo marka hore wax calaamada aan lahayn wakti ka bacdi in calaamada lagu arkay oo maaragtay calaamado kale ay kasoo baxeen oo lana markii la baarana ilmihii laleeyahay way ka raysteen cudurkii laakiin haddana calaamado kale lagu arkay oo cunugii maaragtay nafsadiisa khatar gelinaya way Dok- marka waxa weye maalin kasta waxaa laga baranayaa eh, weji cusub oo cudur adduunka ku cusub oo weli aan si fiican loo aqoonin marka sidaas ayaan anaguna u baahannahay inaan tallaabo kasta maalin kasta wixii laga ogaado inaan la soconno oo aan updated noqonno gobollada dalkaoo kale meelo waxaa jirta oo miig ah oo eh, baadiye ah oo aan weli wacyigelinta eh, qaarkood aan gaarin Eh, guddi ma jirtaa oo dhakhaatiir ah inay isxilqaamaan oo ay tagaan halkaasi wacyigelin ay ka bilaabaan Een, dad badan oo waxaa jira walaal oo dadaal la- dadaal la wadaa oo dadaalkan maaragtay dawladdu ay wado waxaa jira dadaallo kale oo shacab ah- shacab ay wadaan oo dad isxilqaamay oo marka waxa weye meel walba way ka jiraan inkastoo maaragtay aynan ee, sidii la rabay aynan wada gaarsiisnayn oo imkaaniyaadka iyo maaragtay isgaarsiintu ayna sahlanayn meelahaasoo kale in si sahlan lagu gaaro Mhm.
khaasatan waktigan eh, roobab xoog la ayaa da- dahay oo wadooyinkii jaray oo meelihii la aadi lahaa anigaas hadda gobol baan rabay inaan aado haddana waxa weye meel la maro ayaan jirin Mhm.
oo wadooyinkii oo go-ay roob baa go- biyaa jaray marka taasaa waxa kaa lafteeda caqabad kale ah marka laakiin isxilqaamid way jirtaa dad badan oo khaatiir badan dad shacab oo isxilqaamay ganacsato waxa weye lacag maaragtay ee ku kharash garaynaysa intaasoo dhanba way jiraan intaasoo dhanba way jiraan walaal Eh, bulshada qeybahooda kala duwan baa hadda ee dhahaya ee de- een cuntadii si wanaagsan nooma dhadhamaan een- een waxna ma urino een- een- een muddo dad baa sheegaya afar iyo toban maalmood in maaragtay isku arkeen Eh, calaamado noocaas oo kale markii eh, maxaa lagu tilmaami karaa oo eh, qaab hergab loo haa dhasha haa haa way jiraan calaamadahaas marka waxaa la aaminsan yahay eh, marka hore fayraskan waxaa laga aaminsanaa inuu habdhiska neefsiga uu saameeyo oo keli ah sidaas ayaa marka hore la- loo malaynayay laakiin hadda markii dad dhintay ah, marka een, marka ho- waxaa jira autopsy waxa la yidhahdo dad dhintay oo cudurka u dhintay oo la baaray jarmalka oo kale baaritaan baa la sameeyey marka waxaa la ogaaday inuu saameyn ku yeelanayo een, habdhiska neefsiga inuu saameynayo aa la ogaaday waxaa la ogaaday inuu keliyaha uu saameynayo waxaa la ogaaday inuu maaragtay wadnaha saameynayo marka ma- tan maaragtay urka iyo dhadhanka uu saameynayo waxaa la ogaaday xataa inay tahay dhinaca maskaxda wax ka socda Mhm.
ilaa urka iyo waxaasoo dhan waxaa laga maamulaa maskaxda ayaa maamusha Aad Eh, jaa Allah, doctor aad waa jaa kugu soo laabanayaa eh, doctor waa kugu soo laabanayaa eh, waxaa siinayaa maxamed cali eh, jinow Eh, maxamed mana maqashaa maxamed waana maqashaa soomaan si fiican si fiican waayahay eh, maadaama aad ka mid tahay dhallinyaradan eh, dhallinyarada aqoon-yahanada ah oo dalkan wax u bartay eh, wacyigelintiina eh, door ku aadan ka dhalinyaro ahaan eh, sideed u wadaan oo ka hortaga eh, xanuunka coronavirus
bismillah een, aad iyo aad ayaad umahadsantihiin barnaamijkiina qiimaha leh een, haddii aan hore u galo barnaamijkan een, cudurkan magaalada ka jira iyo dunida dhan saameeyey waa horta waa cudur aad iyo aad halistiisa u leh een, gaar ahaan markii la eegana dhanka soomaaliya markii laga eegana waxa waaye aad iyo aad wacyigelintu aad iyo aad ayay u yar tahay marka dhowrka dhalinyarada markii la eego annaga walaahi kaalin weyn oo macquul ah waa ka qaadanaa sidii wacyigelinta xaafadaha degmooyinka intii dhalinyarada isku xiran intii karaan ah waan ka qaadanaa waana shay muhiim ah in een, dhalinyaradu ay u wada jeesato arrintaas si loo loo wada jaho si loo wajaho caqabada jirta oo ah cudurkan uu keenay een, si wadajir ah ayaana looga qayb qaadan karaa maahine dhalinyarada keligeed maa waxaa la rabaa ganacsatada een, culamaa udiinka dhalinyarada naftirkooda in ay cudurka cudurkaas sidii looga hortegi lahaa ay gacan weyn ka qaataan annagaa kaalin ahaan markii la yidhaahdo dhalinyarada xoog weyn ayaan saarnay sidii arrintaas aan uga hortegi lahayn waxaad hadda moodaa in cudurkan maalinba maalinta kasii dambeyso in uu markaasi sii kordhayo oo tirada ee dadka laga helay ee xanuunkan Eh, ma jirtaa qorshe kale oo dhaliya eh, de- ka dhalinyaro ahaan oo ka aqoon-yahan ahaan oo aad eh, dejiseen oo lagu xakameyn karo cudurkan
waa waa mahadsan tahay qorshe kale wuu jiraa laakiin waxaa laga yaabaa qorshahaas kale in dhalinyarada keligood ay ku filnaa waayaan ay u baahdaan dad diyo kale haddii ahaa lahaayeen madax iyo iyo culamaa udiin hadday u baahan lahaayeen marka qorshe guud waan wadnaa oo arrintaas aan uga hortegi lahayn marka waanu ku guda jirnaa insha allah qorshaha muxuu yahay oo madaxda iyo iyo culimmadan loo baahanay
walahi horta culamada waxaa looga baahan yahay een, nadaafadda in ay si diini ah ay dadka uga wacyigeliyaan Een, dhalinyarada markay howl qabanaysana waxay u baahan tahay een, dadka waaweyn oo gacan qabta oo micnaha hogaamiyana way u baahan tahay marka dhalinyaro keligood ma, ma, ma dhaqaaqi karaan saasay tahayna dadaal weyn ay wadaan ma, ma fadhiyaan way maxamed waa kuugu soo laabanaya eh, doctor xuseen abshir xasanaan siinaya Eh, doctore eh, cudurkan eh, siyaabaha l- laiskugu kala qaado maadaama eh, l- la shaaciyey eh, oo muhiimadiisana ay tahay in eh, laga feejignaado oo laga hortago oo aan weli ilaa hadda daawadiisa la soo saarin oo ay eh, eh, dhakhaatiirta caalamka ay ku howlan yihiin sidii loo soo saari lahaa talaal looga hortaga ee caabuqan ee covid sagaal iyo toban ee magaalada hadda waxaa moodaa in ee tirada dadka uu soo ridanayo ay aada usii badan yihiin oo ay sii kordhayaan ee ka dhakhaatiir ahaan ee de- de- doo qorshe kale oo idin degsan oo ee, looga hortagay xanuunka ma jiraa
Een, walaal waxa weeye waxyaalo maaragtay badan ayaa socda Een, waxaa socda kambeeno oo qalab maaragtay lagu een, xagga daaweynta maaragtay qalabkii waxa weye lagu raaraadinayo oo lagu kabayo Een, dadaalada maaragtay ay dawladdu wado Een, waxaa jira een, wacyigelin oo maaragtay mar kasta ay dhakhaatiirtu diyaar la yihiin oo ay dadka maaragtay u gudbinayaan fariimo Een, maaragtay saxaafadda social media meel kasta ayaad ku arkaysaa Een, dadka maaragtay dadkeenu waa in- inta badan dad wax qoro wax akhriyo maahan waa waa illiterate ayaa la yidhahdaa dadka majoritygoodu marka qoraal ahaan in fariimaha lagu gaarsiiyaa way dhib badan tahay laakiin waxaa la yidhaha waa dad wax dhegaysta oo idaacadaha iyo way dhegaystaan marka taas waxa weeye waxay na tusaaleynaysaa in idinku eh, idaacad ahaan inaad door maaragta aada iyo aada muhim u ah inaad waxa weye ciyaari kartaan oo fariinta idinka maaragta laydin marsiiyo idaacadaha eh, ay maaragtay dad badan oo badan ay gaarayso inta maaragta qoraalka ay ku gaarayso waxa ka badan inta maqalka ay ku gaarayso marka arrinta waxa weye idinka ro- doorka idinku aada ciyaari kartaan wax la dhayalsan kara maahan marka dhakhaatiirtu dadaal bay wadaan Eh, ururka dhakhaatiirta ayaa jira sidaa ogtihiin somaali medical association sidii aada maaragta aada la socoteen ninkii ay wa- u wakiilatay inuu cudurkan hogaamiyo dowladduna isaga ayay u magacowday doctor fuce inuu noqdo la taliyaha guud ee maaragta cudurka ka tala bixiya oo dowladdii la shaqeynaya marka dhakhaatiirtuna intaas gadaal bay kala shaqeynaysaa oo dhakhtarka aan isku xirannahay marka dadaalo badan baa la wadaa waxa weeye intaan maaragta caasimadda keliya maahane waxaa la wadaa qorshe ah in maaragta gobollada loo gudbo oo meelo fogfog la gaarsiiyo maadaama dadkeenu aynan aqoon kala fogaanshaha kala fogaanshaha inay kala fogaadaan oo si maaragta cudurkii aan loo kala qaadin Mhm.
dadka ah in la fahamsiiyo fikirkaas ayaa waxa weeye challenge-ga ugu weyn ah dadka waxa weeye ma dhaqan uma lahayn in la kala fogaado saajidadii ayaa lo- maaragta sidoodii u camiran oo lagu kulmayaa waxa weeye aroosyadii meelaha kale oo dadku isugu tagaan suuqyadii makhaayadihii waxa weye meel walba dadka sidii bay isugu maaragtay isugu eh, laban yihiin marka fikradaha hadda aan aada ugu baahannahay waxaa waxaa ka mid ah in dadka lagu qanciyo oo la fahamsiiyo inay muhim tahay inay kala fogaadaan waxaa la dhahaa social distancing marka mar walbana inay gacmihii iska dhaqaan oo ay ku dadaalaan markay dibadda ka yimaadaan gacmaha inay dhaqaan markay wax sameeyaanba inay gacmaha dhaqaan in maaragtay gacmo dhaqidda inay badiyaan oo taataabashada iyo meel walba ay taabanayaan ay iska daayaan oo gacmahooda isku dayaan inay kontaroolaan gacmahooda iyo inay wejigooda kala ilaaliyaan marka fa- fariimaha noocaasa waxaa maaragtay aada iyo aada waxa weeye door weyn ka ciyaari kara waa idaacaddan raadiyo muqdisho oo kale iyo idaacadaha kale marka sidaas weeyaan so far waxa socdo qorshooyin kale iyo dadaallo kalena way soo socdaan oo aan weli maaragtay waxa weye imaanin saaxadda waayahay maxamed cali eh, jinow eh, maxamed eh, eh, maadaama dhallinyaradii aad tahay eh, maxaa idinka hor istaagan in aad is-abaabushaan oo aad eh, eh, ma- eh, maadaama dadku ay hadda yihiin kuwa aan fariimaha qaadanin oo gawaarida sidii eh, caadiga loo raaci jiray ilaa hadda loo raaco oo tirada dadka eh, usoo ridna ay aada usii kordhayaan inaad eh, is-abaabushaan oo aad eh, wacyigelisaan en- en- maxaa idinka hor istaagan
Een, aad iyo aad aad umahadsan tahay Ink- inkastaan aan si fiican u maqlin een, kelimadaha qaarkood laakiin sida guud Mhm.
een, horta cudurkan markii laga hadlaayo een, guud ahaan waa cudur iska dhib badan oo dhibkiisa wata Een, mana kusii jirto soomaaliya markii la yidhaahdo dhalinyarada mana u malaynayo dhalinyarada keligood in ay hawshaas ay micnaha ayaga keligood qaban karaan laakiin waxaa la rabaa in laisku wada xiraado oo degmooyinka xaafadaha degmooyinka magaalada iyo dhalinyarada in isku wada xiraadaan hawsha si guud loo wada qabto Een, wacyigelintana een, laamaha iyo iyo iyo degmada iyo waxaas oo dhan ay isku xiraadaan dhalinyaradana ay- dhalinyaraduna ay wacyigelinta qaybtooda ka qaataan ayaa horta muhiim ah Mhm.
marka dhalinyarada dhalinyarada arrin arrinta kaalin weyn ayay ka qaataan markii een, markii intikaarankooda oo oo macquul ah
waayahay ugu dambeyn eh, maxamed maxaad kusoo gabagabaynaysaa barnaamijka si fiican kuma maqlo macalin maxaad kusoo gabagabaynaysaa barnaamijka
waxaan kusoo gabagabeynayaa een, nadaafadda waa shay qaali ah in nadaafadda la ilaaliyana waa shay diini ah xadiiskeenii rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo ahaa nadaafatu nisma min aliimaan waa qayb ka mid a iimaanka marka dhalinyarada waxaan ku guuraadin lahaa meel kasta ay joogaan waddanka meel kasta ay ka joogaan in arrintaas kaalin weyn ka qaataan sidii looga wacyigelin lahaa bulshada ay ku dhex nool yihiin ayagoo la kaashanayo mas-uuliyiintooda ka waaweyn heer gobol iyo heer degmo iyo heer heer sharaba
waayahay eh, doctor xuseen abshir xasanaa siinayaa oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada muqdisho doctore adigana dhankaada eh, maxaad kusoo xiraysaa
Een, ma- ugu horeyn fariinta aan dadweynaha gaarsiinayo waxay tahay een, inay ilaaliyaan een, tallaabooyinka loo dejiyey oo lo- maaragtay lagula taliyey dadka si cudurkan looga hortago inay tallaabooyinka ku dadaalaan oo ay ka mid tahay kala fogaanshaha oo taabashada inay iska ilaaliyaan inay maaragtay nadaafadda ku dadaalaan inay maaragtay een, meel kasta ayna iska taaban gacmaha inay dhaqaan inay ku dadaalaan inay maaragtay u qaataan dadku cudurkan inuu yahay cudur halisa dadku weli maaragtay waxaad u malaysaa waxay u haystaan waa ciyaar ciyaar waxa waa hargab kibrey waa maaragtay waa safmareen war waxaana waxa weye cudur halisa waye dadweynow cudurkan waa cudur halisa oo dad soo xaalufiyey dowlado waaweyn oo aqoon iyo dhaqaale iyo wax walba haysta ayuu kaga kaga qaylisiiyey oo uu maaragtay xa- suuqa ka socda hadda maraykanka iyo ingiriiska iyo waad maqlaysaan inay maanta dhimashadii maraykanka boqol kun ay maaragtay qarka usii saaran tahay marka annaga waxa weeye dad badan oo soomaaliya inay ku dhinteen oo oo diasbarada jooga marka annagiina waxa weye inaan sidoo kale saas oo kale halis ugu nahay cudurkan duu sii faafo waxa weeye aad iyo aad baan halis ugu jirnaa marka dadku horta inay u qaataan dhab ahaan waxaani inuu yahay cudur halis ah oo laka si sahlan lagu kala qaadayo oo aan dhaksana ku tegayn hadda waa w h o da hay-adda caafimaadka adduunka wararka ugu dambeysa oo ay sheegaysa waxay tahay cudurkan waxay u badan tahay inuusa tegi doono oo maaragtay sida cudurka aidiska oo kale iyo cudurada maaragtay hargabka maaragtay oo fluga loo yaqaano iyo oo soo noqnoqdo inuuba maaragtay uu ka mid noqon doonoba marka waxa weeye mas-uuliyad ayaa naga saaran qof kasta oo naga mida oo maaragtay sabab noqda hal naf in la badbaadiyo ilaahay wuxuu ku sheegay inuu maaragtay bini aadamka o dhan isagoo badbaadiyey inuu la mid yahay waman axyaaha fa kaanamaa axya naasa jamiic bini aadamkii o dhan isagoo badbaadiyey ayuu la ajar yahay hal qof qofkii maaragtay ku guulaysta inuu badbaadiyo marka waanadaas gudbinteeda iyo qaadashadeeda waxa weeye naf baa ku badbaadaysa oo ilaahay sabab oga dhigaya inay ku badbaado marka waxa weye cudurkan yaa la dhayalsane waxa weye hurdada laga kalaco oo maaragtay dagaal baa socday dagaalka qof kasta ka qayb qaata waddanka haddii lasoo weeraro soo dagaalka maaragtay wuxuu noqon lahayaa soo maahan fardulcayn buu noqonayaa soo maaha qof kasta ayuu waajib ku noqonayaa inuu ka qayb qaato dagaalka oo difaaca maaragtay ummadda ah marka hadda dagaal baa nagu wajahaan waxaa la rabaa qof kasta ummadda ka mida inuu ka qayb qaato dagaalka hurdada uu ka kaco oo ku dadaalo sidii cudurkan looga badbaadi lahaa maanta waxa weeye badbaado ayay arrintu taagan tahay qolo walba waddan kasta siduu maaragtay cudurkan uga badbaadi lahaa uga sarfayb garoobi lahaa ayuu waxa weeye uu ku dadaalahaya wadamadii waa la isku gurman waayey waddan kasta isaga waxa weye isku tashtay marka annagu inaan isku tashano oo intii maaragtay awoodeenu alaagta horta aan la nimaano wixii aan maaragtay nagu cuslaadana dawladaha aan saaxiibada nahay iyo dadka bini-aadnimada maaragtay darteed waxu bixinaya inaan la kaashano ayaa loo baahan yahay wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa doctor xuseen abshir xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada muqdisho oo iyo maxamed cali jinow oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho oo labadoodaba barnaamijka faaqidaada covid sagaaliyo toban igala qaybgelaya aad baad umahadsantihiin
mas-uulow shacbiga jawaabahan mayaad
qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wasiirka caafimaadka ayaa ku baaqday in wadajir looga qayb qaato dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka coronavirus wasiirka caafimaadka dalka doctoresa fawziye abikar nuur oo shir jiraad ku qabatay magaalada muqdisho ayaa fariintan dirtay
waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo afartan iyo sideedii saac oo ugu dambeysay saddex xaaladood waxaa rag ah konton iyo kow waxaa dhib ee haween ah laba iyo labaatan dadkaas waxay kala joogaan ee puntland shan iyo labaatan ayaa laga helay somalilan waxaa laga helay sagaal iyo toban ee banaadir waxaa laga helay toddoba iyo toban koonfur galbeedna waxaa laga helay laba iyo toban da-da inta ay u dhexayso dadka laga helay afartan sideedii saacadoo ugu dambeysay labaatan jir iyo ka yar waxaa laga helay boqolkiiba afar labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal waxaa waaye labaatan iyo toddoba boqolkiiba afartan ilaa iyo konton iyo sagaalna waa afartan iyo afar boqolkiiba lixdan sano iyo intii ka weynna waxaa waaye shan iyo labaatan sano tirada guud ee dadka laga helay dalkeenna waxay gaaraysaa kun saddex boqol iyo konton iyo toddoba xaaladood waxaa u geeriyooday laba qofood allaha u naxariisto oo ku geeriyooday somalilan tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tegaysaa konton iyo shan waxaa ka bogsatay saddex iyo toban qofood
aad bay mahadsan tahay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctor reso fawziye abikar nuur la taliyaha caafimaadka covid sagaaliyo toban doctor maxamed fuje waxa uu dowlad goboleedyada ugu baaqay in ay dadaal badan geliyaan xakameynta faafitaanka fayraska corona ee dhibaatada badan ku haya dunida guud ahaan intaas ayaynu kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada covid sagaaliyo toban intaa barnaamij kala mid kulmi doona waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo maarantaa